magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gado ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dooranayo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Garbahare waxaana ku tartamayay guddoomiyaha cusub Salmaan Kadiye Colaad iyo Cabdisamed Siraad Sanadiid iyadoo oo uu ku guuleystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Garbahare Salmaan Kadiye Colaad waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka degmada Garbahare bahda ciyaaraha dhalinyaro iyo marti sharaf kale maxamed faarax muuse guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ciyaaraha ee degmada garbahaare ayaa ka waramay qaabka doorashada u dhacday bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantiin dhammaan iyadoo ugu sarrayso amnigu ugu sarreeyo maamulka wixii nugula joogan ay ku xigaan waxaa maanta si habsami leh nagu qabsoontay doorashadii waxaa doorashadan ka soo qayb gashay isboortis weyne ka kooban toddobaatan iyo shan waxaa meesha ah laba musharax oo kala taagan cabdisamed siraad iyo salmaan kediye waxaa si habsamil lagu qabsoontay doorashadii waxayna u dhacday sida tan ood kale kala helay waxay kala noqotay salmaan wuxuu helay lixdan iyo afar cod halka cabdisamedna uu helay koo iyo toban cod halkaasi waxay guusha ku raacday salmaan kediye colaad oo noqday guddoomiyaha isboortiska degmada garbaarey cabdisamed siraad sanadiid oo doorashada guddoomiyaha ciyaaraha degmada garbahaare lagaga guulaystay ayaa u hambeliyey guddoomiyaha cusub dhammaan inta degmada maamulka degmada dhammaan waa salaamayaa bahda isboortiska gaar ahaan salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, maanteeto tartan waan galay alxamdulilaah waxaa ilaahay maadiya in macnaha ee, guusha ay raacday saaxiibkii salmaan waanu ku soo dhowaynayaa maadaama uu tartankii uu ku guulaystay waana la shaqayn doonaa haddii ilaahay raaco.
salmaan kadiye colaad guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta ee degmada garbahaare ayaa u mahad celiyey guddiga doorashada iyo inta dooratay kooxaha isboortiska qaybahooda kala duwan eh, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu Een, waxaan aad ugu mahad celinayaa een, guddiga sida habsamida leh u qabtay doorashada iyo walaalkii cabdisamed siraad oo maaragtay aan wada tartamaynay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inta i dooratay iyo intaan i dooranin inaan insha allahu si dhexdhexaad oo faithfula aan ugu wada shaqayn doono oo aan ka shaqayn doono insha allahu horumarka isboortiska degmada garbaharey Een, insha allahu tacaala een, waxaan rajaynayaa walaalahay qanci doonaan sida habsamida leh oo maaragta aan ugu shaqayn doono Een, insha allahu tacaala waadna mahadsantihiin